haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha waxaa noo soo diyaariya aalaaba axmed faarax cali idaajaa noona soo jeedinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal waa inaan dhallin yar oo mar walba aan ku kulanno agagaarka xaafadda aan degganahay goortii aan is aragnaba wuxuu ii sheegaa dhaqanka soomaalidii hore inuu la dhacsan yahay gaar ahaan sheekooyinka hiddaha oo ay muuqato waaguu gabanka ahaa inaan laga haqabtirin weli isaga oo aan naaskeeda ka go'in ayay hooyadii dhimatay labadiisii ayeeyana waa ka horreeyeen habaryartii oo aabbihii lagu xiskiisimay ayaa han jirtay hase ahaatee markay curatay ayay caanisiintiisa mooye maaweelintiisa kansha u weyday indhaha markuu iga qaadaba wuxuu jecel yahay inuu sheekooyinkaa wax iga weydiiyo isaga oo aad mooddo wixii yaraantii ku dhaafay inuu qallaynaayo isla markaana ay u eg tahay inuu qabo su'aalihiisa oo idil jawaabihii ku habboonaa inaan u hayo maalin dhoweyd ayuu haddaba inankaasi inta bartamaha waddada igu joojiyey wuxuu wax iga weydiiyey ninka ay soomaalidu cigaalsheedaad u taqaano ay sheekooyinkiisa isu wariso markaas baan ku idhi maandhow koox soomaali ahi markii ay cigaal shiidaad isla soo qaadaba ugu horraynba su'aasha ay isweydiiyaani waxay tahay horta ma jiray hadduu jiray sayuu ahaa su-aashaa jawaabta laga bixiyaa waxay u badan tahay laba mid uun inay noqoto in la yidhaahdo haayo waa nin jirayoo reer hebel buu ahaa maantana dad isaga ku abtirsada ayaa nooloo la heli karaa iyo in la yidhaahdo war cigaal nin jiray ma ahee soomaalida unbaa sheekooyin kula baxday jawaabaha labada ah middoodna cidi uma hayso markhaati lagu rumaysto sidaa darteedna iyada oo gaf laga nabdoon yahay lama sheegi karo goor uu cigaal noolaa iyo hadduuba waa noolaa geyigii uu ku noolaan jiray toona si kastaba ha ahaatee cigaal shidaad wuxuu aad ugu dhafan yahay suugaanta aan qorayn ee soomaalida wuxuuna ku leeyahay sheekooyin dadweyne oo aad loo jecel yahay giddi sheekooyinkaasi waa kuwo cigaal ku tilmaamaya nin aan hadda hubsanoo meel ay jirtaba ay fulaynimo isaga isugu soo ururtay bulsho ahaan fulaynimadu ma ahaan jirin tilmaan qofeed soomaalida dhexdeeda wax san looga yaqaan siday ila tahayna sababta sheekooyinka cigaal loo jecel yahay ma aha tilmaantaa inuu ku caanbaxay waxay sababtu tahay maadda ku jirta sheekooyinkiisa iyo weedhiisa lama filaanka ah mar walba oo naftiisa ay halisi isha baalkeeda u soo jirsato sheekooyinkiisa inta la marinayo tilmaamaha qofeed ee cigaal soomaalidu way ku murantaa qayb baa waxay tidhaahdaa wuxuu ahaa nin fulaynimada xaddhaafka ah dabbaalnimo ku darsadayoo mar kasta uu halis galo seeftii lagu diri lahaa isagu inta boorka ka jafa qoorta u dhiganaya iyo qayb kale oo tidhaahda dabbaalnimo ka dheere wuxuu ahaa diric dabada budhkeeda cad ha yeeshee si uu naftiisa ku badbaadiyo iscadadawli jiray iskana dhigi jiray doqon saleelo ah oo in col lagu darsado iyo in la dila toona aan mudnayn labada fikradoodba waxay ku xidhan yihiin kolba ruuxii looga sheekeeyaa siduu u qiimeeyo dhacdooyinkii cigaal la soo gudboonaaday iyo siduu uga gudbi jiray bal haddana aan soo qaado sheekooyinka cigaal ee maadda miiranah kuwa ugu caansan qaarkood waxaa la yidhi waxaa colloobay reerihii uu cigaal ka dhashay iyo qolo kale carrigu waa cabsi oo weerarku kala go' ma laha ragguna fidhoraadka ayuu aqallada ka qaxaa oo dhirta dugaalkeeda ayaa la seexdaa galabtii dambe goor casarliiqa ayaa cigaal oo gurigiisa jooga waxaase waxaan kala soo kor dhacday haweenaydii uu qabay waxay leedahay markaas buu isagoo bawdiha isla dhacaaya ardaagii isbilqay oo ku yidhi naa raarka weyn isaar naa i ded naa i qari markay raarkii saartay ayuu yidhi na adiguna barooroo markuu codku ina soo kor dhoobto sababta aad la ooyaysana lagu weydiiyo waxaad ku tidhaahdaa ninkaygii oo dhintay baan u barooranaya dabadeed iyadoo barooranaysa ayuu codkii laga baqaayay reer cigaar soo kor dhoobtay saamaan duulihii baa wuxuu ku yidhi naa maxaa kugu dhacay aad la barooranaysaa markaas bay ku tidhi maxaan la barooran wayso ninkaygii ma dhiman kiibaa haddana su'aal kale ku celiyo oo ku yidhi oo goormuu dhintay intii aysan iyadii u jawaabin ayuu cigaal raarkii uu hoostiisa ku qarsoonaa intuu xoog isaga tuuray wuxuu la soo booday naa shalay dheh shalay dheh shalay shalay colkii ayaa is eegay oo wax yaab la ashqalaalay iyo wax qosol la dhacay u kala barmay markaas buu ammaanduulihii inta raggiisii ku jeestay wuxuu ku yidhi warkan allaa dileye yaynaan waxba dilin inaga kiciya markaas bay isaga tageen maalin kale ayaa waxaa la yidhi col soo cayrsaday nin kastoo orod badnaaba cagu ugu been sheegay markuu daalay welina la daba joogo ayuu arkay qabri si fiican u dhisan dhexdiisana ay geedo waaweyni ku yaalliin qabrigiibuu inta garay bogga ciidda ku lisay colkii oo uu mar hore ka qarsoomay oo inay gacan ku dhigaan quuska jooga ayaa qabrigii soo agmaray midkood baa kolkaa kuwii kale ku yidhi warbarinkaan qabaha qabrigaa ka dayac cigaal oo warkii ninka maqlay ayaa markaa inta ishayn waayey wuxuu la soo booday war shalaa la iga dayayoo waa la iga waayey maalintaasna inta lagu qoslay baa la isaga tegey maalin kalena waxaa la yidhi cigaal baa col reerahooda ah la duulay dagaalkii markuu kululaaday ayuu inta raggii iska eegay fag yidhiyo goobtii ka cararay wuxuu ku baxsaday faras uu lahaa oo cagabadnaa isaga oo weliba jeedal iyo qayraba isugu daraaya goobtii baas korkuu wax weyn ka fogaaday ayuu xawaalihii faraska la yaabay wuxuu ka cabsaday barafuushaygu inuu u soo jiido halistii uu ka soo baxsaday mid ka daran intuu halhaleel uga degay ayuu indhaha la sii raacay isagii oo keligii sii xawaaraynaya kolkaas buu ka daba tuuray iga tag jinni kufuuliye shawcol hor leh ila gale halkaas buu isaga oo lug ah qoyskiisii meeshuu ku ogaa ugu carraabay fiid hore inkastoo uu ku dheelman karay haddana habeenkaa cigaal dhex buu ahaayo afadiisii inuu gaaro wadnaa diiday maqhrib dabadii goor ay tahay oo uu labalaxaadsanaayo ayaa waxaa hortiisa uga muuqday wax madow oo ku soo jeeda bahalna uu u maleeyey bartii uu maraayey ayuu cigaal iska yuurursaday ilaa waa berigiina ma libiqsan il iyo baalna isma uu saarin waagii kolkuu bariyey ayuu arkay wixii uu ka baqay oo xalay oo dhan cidlaciilsilada ku hooyey inuusan bahal ahayne uu ahaa geed waa hore dabayla rideenoo dogob noqdayoo kurtun qurihii dhulka kaga haray markaas buu siduu xalay ahaa isaga oo ka dhiiran inta soo ag joogsaday ku yidhi ma waxaan ku mooday mase waxaad noqotay mase waxaan loo noqon doonin waxaan ku mooday bahal waxaadse noqotay kurtun waxaanse loo noqon doonin socod habeennimo oo dambe carabtu waxay leedahay nin ay tuxa ku magacaabaanoo ay u saarayaan sheekooyin badan oo lagu maadsado idilkoodna dabaalnimadiisa ku saabsan waxay kaloo leedahay ashcab oo isagana ay u xambaariyaan dhacdooyin ay hunguri xumadu saldhig u tahay marka la sheegana aada loogu qoslo soomaaliduna waxay leedahay sheekooyin aan kuwaa waxba ka duwanayn sheekooyin maad iyo murtiba leh si aan dhicina waayo hore si wada jir ah maanka dadweynaha uga soo maaxday waa araweelo iyo oday biiqe waa catir caana ku nuuge waa xabad ina kamas waa biliir ina barqo waa dadqalata dhagdheer waa gabaley maanyo waa tiirigii gannaje oo waa shancaloolle iyo qaar kale cigaal shiidaadna siday ila tahay kuwaas unbuu la mid yahayoo waa qof maskaxda soomaalidu ay mala awaashay sheekooyinka maadda iyo minqaxa looga jeedo dartoodna loo hal abuuray dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo barnaamij suugaaneed kale hadduu eebba
aad buu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha oo uu nala socodsiinayey weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna haddii aynu eegno dhinacaasi iyo somalilan ee doorashooyinka golayaasha deegaanka ayaa maanta waxa ay ka socdaan somalilan khadka telefoonka ee magaalada hargeysa waxaa ku jira ismaaciil xuseen farjar ismaaciil maxaad nagu soo kordhinaysaa ood nooga sheegi kartaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada halow ismaaciil mana maqashaa waa tahay ismaaciil xuseen farjar waxaan filayaa cilad dhinaca telefoonka inay jirto dib ayaan ugu noqon doonaa hase yeeshee ibraahim xasan daadure iyo qaar ka mid a qodobadii wararkayagu ugu waaweynaa
aad iyo aad u mahadsan tahay zahra somalilan maanta waxaa ka bilowday codaynta doorashooyinka golayaasha deegaanka ah guddiga doorashada ayaa v o a u sheegay in dadku ay codadkooda ka dhiibanayaan boqol kun aan idhaahde siddeed boqol iyo afar iyo afartan goobood oo ku kala yaala kow iyo labaatan degmooyin oo lixda gobol oo somalilan ah kuwaas oo la furay saaka lixdii aragnimo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isna wuxuu u bogaadiyey doorashooyinkaasi golayaasha deegaanka ee maanta ka bilowday somalilan iska hor imaad ka dhexeeya booliiska iyo boqolaal dadweyne ayaa ka soconaya magaalada qaahire ee dalka masar maanto arbaca kuwaas oo daba socda dibadbaxyadii lixaad lahaa ee bilowday talaadadii shalay ahayd kuwaasi oo looga soo horjeedo madaxweynaha dalka masar maxamed mursi haddii aanu aadno dhinaca dalkaasi siriyana ugu yaraan sagaal iyo labaatan qof ayaa dhimatay kadib markii laba baabuur bam lagu soo xiray ay ku qarxadeen duleedka caasimadda siriya ee dimashaq aad baad u mahadsantahay ibraahim xasan daandure haatanna aynu dib ugu noqonno somalilan ismaaciil haddaadna maqlayso noo soo koob wararkii ugu dambeeyey ee doorashada golayaasha deegaanka halow ismaaciil waa hagaag idaacadaha iyaga dambe ee soo socda ayaad ku maqli doontaan doorashooyinkaas iyo wararka ka soo kordhe haatanna waa xilligii annaga iyo dadweynahaba aan wada nasan jirnay dhinacii heesaha dahroy waxaan soo qabanaynaa haye haye waxaa wadajir ugu luqaynayaa jookle iyo nimca yaasiin This program has come to you from the Voice of America, Washington.
halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a washington heestaasi haye haye fanaanintu waxa ay ku qaadeen magaalada london waxaana ay tahay weliba hees ay dhalinyaradu aada u jecel yihiin zahrow aad iyo aad nimca yaasiin iyo jookle waxaan filayaa dhegeystayaal fara badan inay leeyihiin may soo daayaan oo may soo daayaan bal nala dhegeysta haatanna waatan heystii
Alaabkaaga socodkiyo, haybadaada quruxdiyo, habsanida alaabaada, waxaad tahay hormoon dumar, tuunkayguna ee. Walaal nasiib leey, canankaaga socodkiyo, caybadaada quruxdiyo, habsanida talaabaada, waxaad tahay hormoon dumar, tuunkayguna ee. Carruurta joojooba, ah, halkeena u maraaya, sida horey macbiri, ku qorshe looge.
cododkaasi baxsan fanaaniinta nimco yaasiin iyo jooqle heeskii hayehaye ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddaydii galabnimo teer iyo kulanti dambe intaynu hawada ku kulmayno toddobada fiidnimo afrikada bare xaggiinna marka ay tahay inta ka horraysa waa ibraahim xasan daandure iyo saare cabdi axmed oo idinkaga tegaya nabaday
sida hordaloodow adigoo arag qaba dusha ka hadhayso dhow horteen gorawacan gabalyaal hubaashi waan qoohin darayaa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.